bismillaah maanta waxaa noo yimid eh, wafdi ka socda united nationka oo ka hadlaya caruurta sida inaan la sool jargaraynin oon ciidan laga dhigin arrintaasay u socdeen dowladda iyo muxuu ahaay united nationka arrintaasay rabeen in macnaha warbixin oo dowladda so- eh, jubbaland ay go-aan inay ka gaarto in aan ciidan ilmaha laga dhigi karin oo adduunkan u ololeynayo marka madaxweynaha iyo wasiiradii oon aniga ka mid ahay waxaa go-aan lagu gaaray anaga markii hore ma qabin ilmo oo ah soldier oo ilmo yar ah ma mahaysanin weligeena ma shaqaalaysiinin weligeennana ma anaan ka dhigin balse kuwa aan qabano al-shabaab laga qabto ayaaban muxuu ahaay intaan repetition ku samayno reerahooda celin jirnay laakiin hadda waxuu caddaynay dowladdu caddaysay in aan muxuu ahaay jubbaland marna ayan ka dhici doonin in caruur yaryar oo aan muxuu ahaay da-dooda qaangaar ahayn inaan ciidan ka dhigno taasaa go-aan iyo lagu wada gaaray heshiis een, caruurta yaryar ee waxaas ku jira amasena waxbarashadooda in sida kor loogu qaadi lahaa in santaro oo ilmaha lagu reputation loogu sameeyo loogu qaadi lahaa in muxuu ahaa dadka tacadiyada loo geysto sida muxuu ahaa dadka aan codka lahayn ama child abuse oo kale gudniinka fircooniga oo kaleeto loo joojin lahaa waxyaalahaasaan ka wada hadalnay Eh, kulligeenana agree baan wada ahayn go-aanna waxaa lagu gaaray em, wasiirka justiceka wasiirka arrimaha bulshada iyo waxbarashada iyo wasiirka haweenka iyo madaxweynahaba go-aan signature ah waxay ku duudeen in aan caruurna laga dhigi karin ee soldier aanaan ogoleenna dowladda jubbalandna ay mamnuuc ka tahay marka arrimahaasaan ka wada hadalnay arrimihiina muxuu aha si wanaagsan ay ku dhammaadeen waa inay wax qabanayaan oo ay samaynayaan muxuu ahay dhaqaalo ku bixin doonaan ayagana oo ay ballan qaadayaan inay waxbarashadooda iyo maskaxdooda si dadkaa lagu dhisi lahaa iyo sadaro caruurta lagu hayo iyo meel waxbarasho loogu sameeyo iyo meel dadka reputation loogu sameeyo inay naga caawin doonaanna wayna ballan qaadan maasha Allah.